faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidhiif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon mooshinka dhana ciidamada kenya oo la horgeynayo baarlamaanka soomaaliya guddiga joogtada ee golaha shacabka oo maanta go'aamo ka soo saaraya xaaladda guud ee dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya khayre oo ku baaqay ilaalinta xuduudda iyo badda soomaaliya faahfaahinno ka soo baxaya qarax lagu dilay askar ka tirsan ciidanka kenya oo ka dhacay duleedka gaarisa iyo ciidamada turkiga oo sheegay inay la wareegeen magaalada ra'sul ayn ee dalkaasi siriya intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorkaroon warka subaxee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordha u diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhdun ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha tobanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaasoo fidsan mooshinka dhana ciidamada waddanka kenya ayaa la horgeynayaa baarlamaanka waddanka soomaaliya kulankii waa kulanka ugu horeeya xildhibaanada golaha shacabka ayaa la filaya in la horgeeyo ajada uu ka mid yahay mooshinka dhana ciidamada kenya ee jooga qeybo badan oo ka mid a dalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay ka go-an tahay in baarlamaanka la horgeeyo mooshinka iyagoo eedeyn kule loo jeediyo dowladda dhex waa dowladda waddankaasi kenya xildhibaan sakariya maxamuud xaaji cabdi oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya looga baahan yahay inay ka hadasho daandaansiga iyo xadgudubka uu sheegay in kenya ay ku hayso soomaaliya waxa uu sheegay in kenya ay tahay dowlad weerar ku ah soomaaliya islamarkaana mooshinka dhana ciidamada ciidamadeeda jooga soomaaliya uu yaallo baarlamaanka soomaaliya kana doodi doono dhowaan
dowladda federaalka inay ka hadasho weye dowladda federaalka mas-uuliyaddeeda waxa weeye dalka iyo dadka iyo xuduudaha dalka inuu difaacdo la garay maxkamadda tan taalla oo arrinta badda ka sheekeynaysa laakiin dowlado waaweyn oo isir xasuuq ah oo sheegasho dhul aan leenahay ah oo weerar joogta ah bay kenya dalka ku haysaa dowladda soomaaliya ilaa hadda kama hadli waa un laakiin baarlamaanka waa ka hadlay mooshin baana yaalla baarlamaankana mooshin baa yaalla sidaadana dowladaha dariska ahi nadaam yaallo oo madaxda afrika isla saxiixday oo caalamka ku heshiiska yahay waxa weeye inaysan gelinin soomaaliya ciidamadooda mooshinkaasaana baarlamaanka yaalla kenya marka dariskana weerar weeye muxuu ahaayeto dulmi weeye damac weeye si gaar ayaa loo fuquuqayaa iyada
hadalka xildhibaan sakariyaha ayaa ku soo aadaya xilli bilihii lasoo dhaafay uusan wanaagsaneyn xiriirka soomaaliya iyo kenya islamarkaana diyaarad laga leeyahay dalkaasi ay tiro laba jeera jebisay amar ka soo baxay xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kheyre ayaa ku baaqay ilaalinta xuduudda iyo badda waddankeena soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo khudbad ka jeedinaya munaasabadda lagu xusiyey maalinta calanka soomaaliya oo xalay lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed midnimo iyo ilaalinta madax bannaanida soomaaliya waxa uu sheegay in qof walba oo soomaaliya oo muxaafid iyo mucaarada looga baahan yahay inay ka qayb qaataan ilaalinta xuduudkeenna waa xuduudka baddeenna iyo sidoo kale madax bannaanida islamarkaana taariikhdu ay qori doonto qof kasta oo soomaaliyeed waxa uu qabto siduu hadalka u dhigay ayaan caawa waxaan leeyahay qof walba oo soomaaliyeed qof walba oo naga mid ah meel walba oo uu dalka ka joogo ama ay ka joogto mucaarad iyo muxaafid oo fursad u heshaa inuu qarankiisa matalo ama ay qarankeeda matasho waxaan taariikhda ku geli doonnaa sida aan u ilaalinno qarannimada madax bannaanida sida aan u ilaalinno hantida qaranka ugana fogaanno musuq maasuqa sida aan u ilaalinno midnimada sida aan u ilaalinno xuduudaha badda hawada iyo dhulka soomaaliyeed aan xajinno calankaas walaalaheennii naga horreeyey ay naf iyo maal ku soo bixiyeen dhiig u soo hureen si annaga oo ah kuwa hadda nool aan ugu sii gudbinno kuwa naga dambeeya innagoo xor ah kuna nool nolol ka wanaagsan tan hadda aan joogno si aan ugu gudbinno carruurteenna hambalyo hambalyo hambalyo
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan ah waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhagaysataan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan ah aad nagala jaan qaadaan bartaanu ku leenay internetka ee w w dot radio cadaada dot com faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya qaraxa lagu dilay askar ka tirsan ciidamada kenya oo ku socdaalayay gobolka waqooyi bari ee waddankaasi kenya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ciidamo ka tirsan kenya lagula eegtay duleedka magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya qaraxan oo ahaa miino nuuca dhulka lagu aaso ayaa waxaa kolonyo ay la socdeen ciidamada kenya lagula eegtay xilli ay socdaal ku marayeen waddada xidhiidhisa deegaanka kulan iyo libooya ee waddankaasi kenya sidoo kale qarax ayaa waxaa la sheegay inuu ku burburay mid ka mid a gaadiidka ay la socdeen ciidamada waxaana khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray askartii la socotay gaarigaasi ugu yaraan toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa ku dhintay qaraxa ka dhacay duleedka magaalada gaarisa waxaana ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan oo weli aan la shaacin war qoraal ah oo lagu daabacay barta internetka ay ku leeyihiin al-shabaab ayaa waxa ay sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi miinada ee lala eegtay ciidamada kenya iyagoo sheegay in halkaasi ay ku dileen toban askari halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawaceen weli ma jirto wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada kenya oo ay uga hadleen qaraxii lala egtay ciidankooda kuwaasoo socdaal ku marayay waddada xiriirisa deegaanka kulan iyo libooya ee waqooyi bari waddankaasi kenya ma ahan markii ugu horreysay ciidamo ka tirsan kenya qarax lagula beegto deegaanada gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya al-shabaab ayaa tan iyo sanadkii laba kun toban iyo kowdii waxay wadeen weeraro iyo dagaallo toosa oo ay ku qaadayeen gudaha waddankaasi kenya guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa maanta ka hadlaya ajendayaasha horyaala maanta oo axada ayaa la filayaa in guddiga joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ay xarunta guddigaasi iyo guddoonka ville hargeysa ku yeeshaan kulankoodii koowaad ee kalfadhiga lixaad ajendaha kulanka maanta ayaa ah dejinta ajendayaasha kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka oo dhowaan furmaya kulankooda kadib ayaa la filayaa in xubnaha guddiga joogtada ay soo saaraan ajendayaasha ugu soo horeeya ee kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka soomaaliya badii shacabka soomaaliyeed ayaa waxay xilligaani u dhegtaagayaan go-aanada ay qaadan doonaan xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya maadaama xilligan dalka ay ka jiraan mawjado siyaasadeed oo ka dhashay doorashooyinkii ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta ku-meelgaarka ee maamulka jubbaland weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxee raadiyaha cadaado iminkana ah akhbaaraadka dibadda dagaal culus ayaa ka socda magaalada ku taala xuduudka suuriya iyo turkiga ee ra-sul ayn xilli ciidamada turkiga ah ee howlgal militari ka wadaan waqooyiga bari ee suuriya militariga turkiga ayaa waxay sheegeen inay la wareegeen magaaladaasi balse xooga kurdiyiinta ayaa arintaasi beeniyey xukuumadda turkiga ayaa waxay sidoo kale ay beenisay in ciidamadeeda ay bartilmaameysadeen ciidamada maraykanka kadib markii weerarada kadib markii wasaaradda gaashaaniga maraykanka ay sheegteen ciidamadooda lasoo weeraray ugu yaraan soddon qof oo rayida ayaa la sheegaya in la dilay islamarkaana in ka badan laba kun oo qof ay ka qaxeen afartii maalmood dagaalada waa laba boqol oo kun oo qof ay ka qaxeen afartii maalmood ee uu dagaalku socday go-aanka madaxweynaha dalka maraykanka trump uu ciidamadiisa kaga saaray suuriya ayaa waxa uu horseeday in turkiga ay qaadaan tallaabo militari xoogga kurdiyiinta ee marka magacooda lasoo gaabiya loo yaqaano y b g ayaa ka samaystay bariga webiga furaad ee waqooyiga suuriya dhul maamulkiisa u madax bannaan yihiin dowrka muhiimka ah ay ka qaateen dagaalka looga adkaaday ururka isku magacaaba dowladda islaamiga ayaa u sahlay dagaalyahanada y b g inay ka soo tallaabaan webiga ayna la wareegaan dhul ka tirsan suuriya xukuumadda turkiga ayaa u aragta kooxda y b g inay yihiin koox argagixiso warkii subax oo ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa dhegaystayaal warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan